macadka jowhar ayaa ka mid ah goobaha ay wax ka bartaan ubadka ku nool afarta xaafadood ee magaalada waxaana jira arday badan oo ka yimaada tuulooyinka hoos yimaada jowhar si ay wax kaga bartaan goobaha waxbarashada ee ku yaala jowhar maamulaha macadka cumar cali maxamuud ayaa tilmaamay in ay wadaan qorshe dugsi sare ay ku soo kordhinayaan maadaama dugsiga hadda uu ku egyahay dugsi dhexe أنا أصوصر في المستقبل القريب أنا أرضي حفاظ كتاب الله أه سلام مركانا يعني أهل وأه إني كلام دكسي سرة سنة إنه ودوانا حقيقي إن أنا أي وبدأنت إلى إن أنا رجيني إنه وحابة أن هيكسني إنه حاكم إنه سوكر إنه سكندري دكسي سرة أنا كوسو درنا دي إلى كرال نقضه رمها سبوان هيكسني عمر ayaa waalidiinta ugu baaqay in ay ku dadaalaan sidii ay qayb weyn kaga qaadan lahaayeen waxbarista ubadkooda waxaan jeedinayaa waxbarashada in lagu dadaalo ubadka si ay biri u noqdaan kuwa anfaca dadkan iyo dalkan iyo diintan intaba si loo tiigsado horumar iyo barwaaqo in lagu dadaalo waxbarista ubadka muddooyinka dambe magaalada jowhar waxaa ku soo badanayo goobo waxbarasho taasi oo qayb weyn ka qaadatay waxbarista ubadka ku nool gobolkani shabeellaha dhexe